xanraabta ku shaqeeyasa nadaafada magaalada mandheeriya ku cabadaa xiligow mishaarlaan oo marar badan yolo kulumeen yoona ismaamulka mandheeriyo sheegay insi joogtee mishaar shooninsyahayna xanraabtun banaanbaxga suubiya waybayo sheegan in muddo shan bilood ee walbeese ah yoon helna taaseyti oo kukoyasa dhiniga maamulka mandheera yoona sheegeen in muddadaaseyti iyo wadan shaqadiyo laakiin hadda yo awoodi waayan inyo sii wadaan aana kumid ahan raabta banaanbaxga suubiyaaya oo mishaarlaantana ku cabadaaya shanta bilood iyo la hadalay warbaahinta weynayo sheegeen in maamulka mandheera dhowr maryo kula hadaleen mushaarsho sidiiyo si joogteeyo onka hela lahaayeen waxaanbaxaynaa shan bilood oo lacagaa naga maqan markaan hadalnana waxaa laleeyahay shaqadaa lidinka bixinaya waaba nala guumaysanahaa haddaad dacwoonaysiin dacwood haddii kale ka- socda yaa idan qortay jees jeesaa nalooga baxay Lama- waaba shan biloodaan aan shaqaynayne waxna ma haysanne maxaan samaynaynaa marka agoomaa ku jira waa yeelaa ku jira yaa maxaan samaynaynaa guri dukaamihii waa nagala joojiyey meeshaan wax ka qaadanayni El- markaa maxaa la samaynaa nin walbaa kugu dhegaya kaani hadna sii lacag tahay arma qaada waa laydinka yeeli maa shan bilood laydin bilo shan biloodaasaan ku soconaa dukaamihii wax nagala ka qaadanayna subaxsubaa ka qaadanaynay sig waa la xidhay dacwaa nagu socota gacantayna keenaa nagaga مساكين waa masaakiin intaana dadka xaaqaysa nin wax haysta shaafa magala nin wax haysta caaq maxaaqa nin wax haysta meesha mahaweyna intaana dadka xaaqaysa masaakiin lay waa tubaroogaa ku jirta ood ilmo yala diiday buleeya ku jirta fargeetidaa moogi wax kale ay qaabul waxaan meel ugu imaaday fargeetidaas ay geysanaysa sideedaas kun ay ka qaadinay waa waaysi dacwaa nagu socda dawladaan u shaqaynaynaa madaxaan leenna madaxaana dad cunto miya dawladana dad cunto miya anigu waa nala cunay anagu waa nala cunay sabra Wana- waa naloo yeera goos- waa nala geynaa meeshaasho saani saani sabra sabra sabra sabra shan bilood ay ku gaartay ma maqlaysa shanti bilood ay ku gaartay haaqle haaqle tuana bisina halkoona dawladaan halkaana ku jawaa bangigaan ka daysanaa bangi dacsan maxaa bangi loogu daysanaa sokorka ma imaan ma maqlaysa dawlad dad cunayd dawlad dad cunayd madax dad cunayd aan u shaqaynaynaa aan u shaqaynaynaa argoram aan u shaqaynaynaa mise dawlad aan u shaqaynaynaa sidaa loo shaqaynaysaa maaha dawlad dad cunaysaa waaye أنا قدرت على xanraabtun banaanbaxga suubiyeen waybayo maalin walba ku shaqeeyaana nadiifinta wadooyinka magaalada mandheera si lunkorseeda cuduro ku dhalada qashinka iyo reetaanagowka bilicda magaalada